أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم, إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب اللهيم هذا نزلهم يوم الدين وأصxaabu shimaali bidixda asxaabteedii waxaan soo marnay markii qiyaamihii uu dhacay oo dadkii la soo saaray khalaa'iqdii mukallafiinta ahayd inay saddex u qaybsameen qayb la yidhaahdo assaabiquun oo assaabiquuna kuwa dheereeyey ee adduunyada dheereeyey khayrkii u dheereeyey iyagoo assaabiquuna kuwii dheereeyey wey walaa'ika almuqarabuun kuwaa waxaa ku xiga kuwa maaragtay asxaabulyamiina oo xagga midigta maray ama kitaabkoodiiba xagga midigta laga siiyey adigoo kuwa khayr u saaxiiba iyo barako iyo wanaag oo asxaabulyamiin la yidhaahdo labada qoloba wixii loo diyaariyey waa aynu soo aragnay qoladii saddexaad waa asxaabu shimaali bidixda asxaabteedii kuwii xagga bidixda maray ama bidixda kitaabka laga siiyey maa maxay bay asxaabu shimaali asxaabu shimaalku maxay ahaadeen maxay yihiin xaalad xun bay ku sugan yihiin xaaladahooda iyo axwaashooda waa sideed waa waxaan la malayn karayn fii samuumin ayay ku sugan yihiin fii samuumin waxay ku sugan yihiin hanfi hanfi bay ku sugan yihiin iyo waxamiimin biyo kulul wadilin hoos ayay ku sugan yihiin hooskaasoo min yaxmuumin qiiq xaggiisa ka ahaaday qiiqii jahannamo ka baxayey ka bullahaa oo sida daruuraha cirka isku shareeray hooskiisa ayay ku sugan yihiin laa baaridin maaha mid qabow maaha hooskaasi mid qabow maaha walaa karimin mid wanaagsan oo muuqaal wanaagsanna ma aha maxay ku mutaysteen marka samuumkaa iyo xamiimka wadilin min yaxmuumin maxay ku mutaysteen innahum kuwa asxaabu shimaalka ahi kaanuu waxay ahaayeen qabla daalika intaa ka hor adduunyadii markii la joogay ee adduunyada la joogay waxay ahaayeen mutrafiina kuwa loo nimceeyey bay iska ahaayeen kuwa iska nimcaysan oo iska nicmada adduunyada ku kaaftoomay oo aan aakhiro waru hayn ayay ahaayeen kuwa nimcaysan bay ahaayeen oo soomaalida qaarna faajafaajood ban mutrafiina kuwo loo faajafaajeeyey macnaa kuwo iska naiska iska barwaaqaysan ayay ahaayeen oo wakaanuu waxay kaloo ahaayeen yusiruuna kuwo daa'ima oo ku dul sugan mar walba calalxinfi dembigiibay ku dul sugnaayeen dembigii alcadiim ee weynaa ee gaalnimadu ay gu weynayd gaalo ayay ahaayeen oo ma rumaysnayn macnaha qiyaame iyo alle iyo quraan iyo wacdi iyo waciid midna ma rumaysnayn calalxinfi alcadiimi dembi weyn bay ku dul sugnaayeen wa kaanuu waxay ahaayeen yaquuluuna kuwa yidhaahdaa aidaa mitnaa ma haddii aanu dhimanno oo wa kunna aanu noqonno turaaban ciid iyo wa cidaama lafo a innaa annaga la mabcuusuuna kuwa la soo saaraya miyaanu nahay an nubcad mana la soo bixinayaa idaa idaa idaa mitnaa haddaanu dhimanno wa kunna aanu noqonno turaaban ciid iyo wacidaama lafoo gebagaboobay oo baaloobay oo burburaaya a innaa annaga la mabcuusuuna kuwa la soo saaraya miyaanu nahay iska daa annaga oo awa aabbaa'una alawaluuna aabbayaashayadii hore ee kumannaan sano ka hor dhintay xataa miyaa la soo saarayaa qul waxaad tidhaahdaa ina alawaliina kuwii hore ee aabbayaashiin kumannaanka sano mootanaa iyo walaakhiriina kuwii dambeba la majmuucuuna kuwa la soo ururiyo weeyaan ilaa miiqaati yowmin maalin la wakteeyey maalin looga wakti dhigay oo wakti laga yeelay maalintaasoo macluumin la yaqaano ayaa loo soo kulminayaa oo loo soo ururinayaa uma dabadeed intaa dabadeed markii laisi soo ururiyana innakum idinku ayuha daalluun kuwii naalumay ee xaqii ka lumay adduunyada markaad joogteen almukadibuuna ee beeniyey wacdiga iyo waciidka naartan aad hadda ku jirtaan iyo jannada iyo wacdi iyo waciid wixii jiray beeniyey laakiluuna waxaa cuni doontaan oo cunto idiin noqon doonta min shajarin geed xaggii geed baa wax ka cuni doontaan geedkaasoo min zaquumin zaquum ah oo zaquum la yidhaahdo magaciisana famaaliuuna waa buuxsan doontaan minhaa shajarada xaggeeda albutuuna caloosha ka buuxsan doontaan oo si la yaab leh ayaa u liqliqi doontaan oo iskugu qasbi doontaan oo u cuni doontaan ilaa waa ku cadaaban yihiin fashaaribuuna waa cabbi doontaan calayhi geedka oo marna minhaa baa la yidhi oo damiirka waxaa loogu celiyey mu'anas marna calayhi baa la yidhi mudakar baa loogu celiyey markaa haddii shajaratun la yidhaahdo matalan ba geedda oo laga eego maarata xagga waa ismujisio waa waxay noqonaysaa in loogu celiyo mu'anas haddii shajar la yidhaahdona oo jamca laga dhiganayo in mudakar loogu celiyoy noqonaysaa waxaa kaloo la odhan karaa fashaaribuna waa waa cabbaysaan calayhi ay cala alma'kuuli waxaa cunteen ayaa waxaa ka cabbaysaan dushiisa ku cabbaysaan min alxamiimi biyo kulkulul ayaa markaa ina ku laqaysaan oo ku cabbaysaan fashaaribuuna waa cabbaysaan markaa shurba liimi geelii ma garanaysaa aadka u harraaday ama cumarka cudurka la yidhaahdo huyaamka qabay cudurka huyaamka qabay sidiisoo kale ayaa u cabbaysaan waxaana la odhan doonaa haadaa kaasi nusuluhum haadaa kaasi dhe nusuluhum kaasi martiqaadkoodii weeyaan yowma ddiin asxaabu shimaal waa saddexdii qaybood si aan soo sheegnay qaybtii u dambeysay weeyaan waa kuwo xun oo waxa weeyaan bilaa khayra oo bilaa baraka ah kutubtoodana waxaa laga siinayaa xagga bidixda ah almuhim alkhulaasa asxaabu shimaal weeyaan waa ahlu naar marka waa la isweydiinayaa maa maxay bay asxaabu shimaali asxaabu shimaal maxay ahaatay axwaashooda iyo arrin la yaable weeyaan fii samuumin hanfi bay ku sugan yihiin hanfi samuumku waxa weeyaan waa kulayl ee gala maaragtay jidhka meelaha daldaloosha masaan buu leeyahay dhulku meelahan aynu ka qaadanno maaragtay kana dhididno hawadana ka qaadanno meelahaasuu kaa gelaya waa hanfi hanfi kulul wey oo jidhkaba maxaanku haahdaye dee gogoynaya walciyaadu billaah jidhkaba wuu bislaynaya markuu bislaado haddana jidhkiibaa haddana laguu soo celinayaa si mar dambena uu u dhadhamiyo maaragtay ciqaabta iyo cadaabka u dhadhamiyo in aladiina kafaruu biaayaatina sanuslihim naara kuwa ka gaaloobay aayadaha waxaanu gelin doonaa naar baanu gelin doonaa kulamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluudan hayraha liyaduuqu alcadaab mar kasta oo markaa ay bislaato maqaarkan sare ee jidhka ee laga dhadhaminayo ma garanaysaa xanuunka laga dhadhaminayo jidhkaas markuu bislaado oo ay hilib noqdaan ayaanu badalnaahum juluudan hayraha ayaanu maqaar kale oo cusub haddana la saaraya maxaa sidaa loo yeelayaa liyaduuqu alcadaab subxaana allah ilaahayna mid taa awoodo weeyaan oo casiiz a weeyaan marka jidhkii sidaa wax dhadhaminayay ee maaragtay hanfiga iyo kulaylku uu leefayey fii samuumin bay ku sugan yihiin kulayl iyo hanfi hanfi kulul oo jidhka gala iyo waxamiimin biyo kulul oo iyagana ay cabbayaan wa dillin hoos bay ku sugan yihiin marka waad garanaysaa qoladaa maxay lahaayeen kuwa faakihay lahaayeen mimaa yatakhayaruun walaxmi dayrin bay lahaayeen xuurun cayn bay lahaayeen kuwii kalena waa adiga arkaa iyado faakihay lahaayeen maain maskuub bay lahaayeen sidrin makhduud wa dalxin makhduud wa dilin mamduud wa maain maskuub wa faatiha kaiira waxaa qaabilsan halka kan oo kuwan ay leeyihiin fii samuumin waxamiim xaggii qabowgiina waxay leeyihiin waa dilin hoos bay leeyihiin waxaad hoos moodo hadh dilin mamduudin bay lahaayeen wa dilin mamduud ayay kuwaasi lahaayeen kuwanna waxay leeyihiin waa dillin hoos bay leeyihiin hooskaasoo miix muumin qiiq ah dee meer naaru dabka waaweyn marka ku cado dabka waa weyn ee qiiqu cirka isku shareero soo ma adag hadh buu samaynayaa hadh buu samaynayaa qofkii hadh buu moodayaa markaasaa lagu odhanayaa indaliquu ilaa maa kuntum bihi tukadibuun waxaad aadaawan oo qabataan wixii aa beeninayseen indaliquu ilaa dilin dii halaai shucab waxaad u tagtaan hoos hooskaasoo saddex laamoodo waaweyn yacni saddex faraaro waaweyn buu leeyahy walciyaadu billah oo sidaa u booday oo idka cirka isku talay ilaa dilin dii halaai shucab laa daliilin walaa yugnii min allahab mid wax hoosana ma aha haddii la yimaado hoos iyo raaxo iyo qabow laga helayana ma aha ya walaa yugnii min allahab mid kulaylka iyoiyo hooca ku leefaya wax kaa tarayana ma aha waay waxaad hoos moodaysay waa qiiq jahanaba ka booday weeyaan walciyaadu billah suura cajiiba weeye indaliquu ilaa dilin dii halaai shucab laa daliilin walaa yugnii min allahab inahaa tarmi bishararin kalqasri xaggana dhimbiilo ee daaraha laaleeg ayay soo tuurtuuraysaa mararka qaarkoodna geela waaweyn oo kale dhimbiilo laaleeg ayay soo tuuraysaa ayib waa dilin aada hadh hadhkaasoo mwaxaa leeyaha miyaxmuumin qiiqa laa baaridin mid waa maaragtay qabow oo qabow laga helaya ma aha walaa kariimid mid muuqaal fiican maaha waxay culammadu leeyihiin selafka yani hadalka la nefiyey baa layskaga sii wanaajiyaa walaa kariimin oo laa ayibun walaa kariimun saasoo kalea la yskaga odhanaya marka laa baaridin maahani walaa kariimin meesha kalaamaba ma taalle maxay ku muteen marka waxaas innahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen qabla daalika intaa ka hor waxay ahaayeen mutrafiina kuwo loo nimceeyey ba ahaayeenoo iska naxari iska barwaaqaysan oo iska tumanaya kuwo iska tumanaya ba ahaayeen marka tumashadan adduunyada ayayba ku kaaftoomeenoo iyaga ay ugu dhammaydba nicmo watabaca aladiina dalamuu maa utrifuu fiihi wa kaanuu mujrimiin وإda أradna an nulika qaرyaة amadna mطr fiiha fafasquu fiiha faxaqa عalayha الqwl damarnaha تdmiira waxa weeyaan waa kuwa asxaabu terefka ahoo waa kuwo maalinka maanta ah barwaaqadu ka badatayoo cuntadana marba mid bay dhadhamiyaan talow mamacaan oo markaasay u qarhaarhaataa te ugu macaan faqiirka haddii la siiyo uu ka dhergi lahaa isaga qarhaarh bay noqotay waana dad iska barwaaqo carabku iska soo dhacay oo iska waa dhantaceen dee adduunyada macnaha ha dhantaceen adduunyada hadday muuminiin lahaayeen waxbay ahaan lahayde waa gaalo waxanaa macaaniyo halkana wax macaan laga soo helaayo halkana dalxiis loo tagaayo halkana lasoo daawadaayo halkana waa ka shaqadaasi ka dhammaan waayen innahum kaanuu waxay ahaayeen qabla daalika mutrafiina kuwo maaragtay loo nimceeyey oo tarafku ka batay bay ahaayeen wa kaanuu waxay ahaayeen yusiruuna kuwo ku nigad oo aan marna ka dul tegaynin calalxinfi dembigii alcadiimi ee weynaa oo dembigaa weyn waxaa ugu horeeyaa gaalnimadii iyo qiyaamo beenintii iyo jamaya naar beenintii adigu gaalnimadi baa ugu muhaye iyo wixii kale ee la halmaalaba wa kaanuu waxay ahaayeen yaquuluuna kuwa yidhaahdaa aidaa mitna ama waqtiga aanu dhimanno oo wa kunnaa aanu ahaano turaaban ma waqti aanu dhimannay oo ciid noqonnay lafaha iyagana ay baabeen oo dheecaan iyo aanu u kala baxnay wax ciidda galay iyo wacidaama lafa gegaboobe a innaa anagu la mabcuuhuuna kuwa la soo saarayo miyaanu noqonaynaa iska daa annagoo awa aabbaa'una alawaluun aabbayaashii ee horena miyaa la soo saarayaa ee kumanaan kumanaan saro ee mootanaa ee baaba'ay ee lafahoodina aan la helayn waxna aan laga helaynba kuwaanuma la soo saaraya qul waxaad tidhaahdaa ina alawaliina kuwii horeeyo walaakhiriina kuwan dambeba la majmuucuuna kuwa lasoo kulmi weeyaan oo la soo kaxayn la majmuucuuna waa la soo kaxaynayaaoo waxaa la keenayaa ilaa miiqaati yowmin maalin la waqtiyeeyey oo la muddeeyey ayaa miiqaadkeedii loo keenaya macnaha maalin loo ballansanyaya maalintaasoo macluumin la og yahay uma inakum idinku intaa kadib ayuha daalluun kuwii naan lumay ee xaqa iyo hidaayadii adduunyada kaga lumay almukadibuuna ee beeniyey wacdigii iyo waciidkii iyo wixii kaleba beeniyey laakiluuna waa cuni doontaan min shajarin geed baa cuni doontaan geed baa ku taalla jahannamo walciyaadu billaah geedkaas oo min zaquumin zaquum ah waxay leeyihiin culimmadu waa baabun min khashab oo kale oo baabun min xadiidin oo kale aad odhan jirtay ama baabu xadiidin marka geedka iyo zaquumku waaba isku mid magaciisii weeyaan min shajarin geed baa cuni doontaan geedkaasoo min zaquumi zaquum la yidhaahdo oo waa ka geedka kalo ee jahanabo ka baxa suuratu saafaad buu ku yaalay soo maahayn ina ywma alfasli miiqaatuhum ajmaciin yowma laa yugni mawlin can mawlin shay ilaa man raxima allah ina shajarata zaquumi طacaamu lahiim shajaratu zaquum qofkaa maaragtay gaalkaa ee asiimkaa cuntadiisii weeyaan ina shajarata zaquumi طacaamu lmaahiimi kalmuhli yagli fi buطuuni kagalyi اlxamiim markaa saddex meelood adigu waa ku yaale masaafaadna waa ku yaale waa meeshii u dambaysay halkani laakiluuna waa cuni doontaan min shajarin geedkaas oo min zaquumin culammadu waxay leeyihiin adduunyada wuxuu kaga yaalaa un daa'if may cafwan tihaama tihaama xaggaa maaragtay soo guban ee soo u soo rogan xagga badda soo xigtaa ayuu geedkani ka baxaa geedku waa geed inkaaran oo khatara kutubaha tafaasiirta qaar baan ku arkay adduunyada wuxuu ka baxaa oo qura tihaamo aleela haddaan geed ku shabihi lahayn dharkaynka ma taqaanin bahal dharkayn la yidhaahdo oo canano leh canale oo halisa waa halis isagaaba marka horeba caloosha sii laasanaya famaalihuuna waa buuxin doontaan marhaa minhaa xaggeeda waxaa ka buuxin doontaan albutuuna caloosha oo dee juuciyo balaayo ee gaajo kale inta lagu sallido ayay isagiina cunto ahaan u cunayaan oo waa buuxinayaan oo calooshay ka buuxinayaan walciyaadu billaah markaasay deedna biyo u baahanayaan istiqaasay samaynayaan oo marka biyahana la siiyay odhanayaan fasuquu markaa waxaa la waraabinayaa ma aan xabiim samayn fashaaribuuna waa cabbayaan waa cabbaysaan marka fashaaribuuna kuwa cabbaya ayaa tihin calayhi geedka dushiisa waxaa ku cabbaysaan min alxamiimi xamiimka biyaha ayaa cabbaysaan iyaguna fashaaribuuna weliba waxaa cabbaysaan shurbalhiimi geela ooman ee aad i aad u soo haraaday sidau biyaha u cabo geeljiraha yaqaanadee geela marka wax badan la qadiyo oo ceelka bil meelaha u maqnaado ama dee dhowr weeg oo ceelka ku soo arooro loogu shubo weelka biyaha loogu shubo yacnii furuuryahaasu mar qura saaraya horta hadduu helo mar qura u nasan maayo mar qura intuu afka ka qaado marba ma cabe kuma noqdo sida bini aadamka markaa waa wuu cabbayaayo marka fashaaribuuna waa ab cabbaysaan shurbalhimi geeli aad iyo aad u hoomanaa siduu u cabbo biyaha ayaa u cabbaysaan oo geelaasu maalinka maanta waad arkaysaa waa yaqaanaa qofka eegay geel aad usoo u soo harraaday marka ceelka darka lagu soo horo biyaha qararhacda kaka baxaysa yacni mar qura uma nasto geelaas u nasan maayo faruuryuhu saa u saaraya qabqabqabqabqabmo lamana gaadhsiin karo oo waxa weeyaan ilaa inta biyaha uu ka dhergeeye ka soo go-ayo mar qura uma nasto geelaasi biyaha marka waa tashbiih la yaab leh sida geelaas u cabbo culamada qaarna waxayba leeyihiin m cudur huyaam la yhaahdaa ku dhacay oo waxa weeyaan waa cudur geelu biyaha aanu ka dhergin oo hashu intay biyaha cabtoo bilowdo ilaa ay dhimato dilaacdo ma kala joojinayso yacni waa dirigtay iyo wixii dareemihii u sheegi lahaaba ma lehe waxa weeyaan ilaa ay ka ka dilaacdo ka baktido waayo biyaha wa iswa isku isku sii qaadaysaa markaa fashaaribina waa cabbaysaan shurbalhiimi baad cabbaysaan walciyaadu billaah marka taasu waa taasoo biyaha maalinka maanta marka afka xataa loo soo dhoweeyo diirka ka diiranaysaa ayay haddana calooshii gelinayaan faqaطaca amcaa'ahum markaasuu midhiciradu ay soo raacayaan haadaa kaasi nusuluhum artiqaadkoodii weeyaan yowmaddiini kaasaa lagu sooriyeynayaa diyaafadii ugu horraysay ugu wacnayd ee ugu wanaagsanayd waa taa wixii kale dambena ka sii daran diyaafada muuminiintana dee waa tii laynoogu sheegay in aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati kaanat lahum jannaat اlfirdowsi nusula jannada firdowsa ayaa lagu casumayaa oo beer kalluun baa loo keenayaa muuminiinta oo maalinkaa lagu casumayaa diyaafada ugu horraysa ay ku afrayaan qaala اllahu tacaala intaas saddexdii baynu qaybood baa aynu kaga soo baxnay aayadda suuradda kaga soo baxnay saddexdii qayboodee almuqarabuun ama asaabiquun iyo asxaabu اlyamiin iyo asxaabu الshimaal marka adduunyadii ayaa hadda loo soo noqdo dadkii baa lala hadlayaa qaala allahu tacaala naxnu khalaqnaakum naxnu annagu ayuu rabbi leeyahay khalaqnaakum waydin abuurnay annagaa idin abuurnay ee falowlaa tusadiquuna maxaa u rumayn weydeen waa taxdiid macnaha rumaya oo rumaynta xataa kuwii afka ka rumaynayay ee marka la weydiiyo man khalaqa asamaawaati walarda layaquuluna allah walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati walarda layaquuluna allah haddaad weydiiso samada iyo dhulka cirka iyo dhulka yaa abuuray waxay odhanayaan allah xataa kuwii sidaa lahaa camalkoodii baan dee aana raacayn oo daacadii iyo hoggaansankii baan laga helayn marka waxay ka dhigan yihiin wax iska beeniyey oo qura khalqigii ilaahay inuu addoommada abuuray hadday doonaan afka ha ka sheegeene mar hadday ficil ku dari waayeen iyo camal waxay ka dhigan yihiin wax iska beeniyey marka waxaa la leeyahay naxnu khalaqnaakum annaga ayaa idin abuurnay falowlaa maxaad tusadiquuna u rumayn weydin rumaya wal hadda afara'aytum waxaad ka warrantaan maa tumnuuna waxaad tuuraysaan ka warrama fil arxaam riximka waxaan ku dhacaya ee ilmuhu ka abuurmo bal waxaa ka warrama amna yani waxa weeyaan waa boodboodada waxa weyaan manidii boodboodayse ee riximka gelaysay weeyaan waxaana boodbootinaysaan ee ku ridaysaan ka warrama aantum idinka miyaa takhluquunahu abuuraya waxaa ma idinka abuuraya oo heerarkiisii iyo maaragtay adwaartiisii marinaya hadda waa nudfe calaqo iyo mudqa iyo mar cidaam iyo lafa loo sameeyo iyo heerarkii uu soo marayey ma idinkaas soo marinaya oo soo abuuraya oo soo barbaarinaya am naxnu mise annaga alkhaaliquuna kuwa abuuraya ee soo barbaarinaya waa annaga naxnu annaga ayaa qadarnaa qadarnay waxaanu qadarnay baynakum dhexdiinna almowta geeri baanu qadarnay geeri baa laydinku soo dhex tuurayoo waa wada dhimanaysaan oo mowd baanu idinku xukunnay oo qof walba waa dhimanayaa markii aada maalinkaa maanta aada abuurantaan ee aada tarantaan ee aad noolaataanna wamaa naxnu anaguna ma nihin bimasbuuqiina kuwa laga dheereeyo oo caajisa oo laga fakado ma nihin wamaa naxnu buu tabaara allahu tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay wamaa naxnu ma nihin bimasbuuqiina kuwo la caajis geliyo oo caajisa oo laga dheereeyo laga cararo ma nihin ama waxaad ku tacaluljisaa wamaa naxnu bimasbuuqiina calaa an nubadila amhaalakum kuwo looga dheereeye ma nihin oo samayn kari waayo calaa an nubadila inaanu bedelno amhaalakum idinka oo kale inaanu idinku soo bedelno oo aanu mar labaad idin soo abuurno kuwo awoodi kari waaye ma nihin oo wanunshiakum aanu idin abuurno fii maa laa taclamuuna wax idaan garanayn walaqad ila wallaahi qad xaqiiqahe calimtum waa ogaateen annash'ata aluulaa abuurka hore waa ogaateen oo sidan u samaysmaysaane ilaahay idin abuurayo waa garateen falowlaa maxaydaa tadakaruuna uwaana qaadan weydeen aayadahan naxnu khalaqnaakum laba midunbay maalin maalinkaa maanta a tahay naxnu khalaqnaakum annagaa idin abuurnay hadda falowlaa tusadiquuna maxaa u rumayn weydeen inaanu soo celinayno maxaa u rumayn oo tasdiiqu macnaha waxaa lagu calaaranayaa mar haddaa hadda aaqirsan tihiin hadda inaanu idin abuurnay inaanu mar dambena idin soo celin doono maxaa taa ku diideen waa idinka lahaa ayadaa mitnaa wa kunaa turaaban wa cidaaman ainaa la mabcuuhuune haddaa hadda qirsan tihiin inaanu idin abuurnay inaanu idin soo celinayno maxaa u diidan tihiin oo rumayn weydeen allahu yabda'u alkhalqa uma yuciiduhu wa huwa ahwanu calayhi walahu lmaalu laclaa fi samaawaati walard oo aayaddaas oo kale ay tahay ilaah baa abuuray khalqiga abuuray oo bilaabay wuuna soo celinayaa dee marka la eego soo celinta iyo bilowgii horena soo celintaa fudud xagga bini aadamka laga eegaba ayib marka kolleyba waa adilada rabbi tabaaraka wa tacaala waxdaaniyadiisa iyo awooddiisa uu inagu tusaalaynayay ka mid tahay abuurka bini aadamka naxnu annaga ayaa khalaqnaakum idin abuurnaye marka hore waa idin abuurnay haddaad qirtaan inaanu idin abuurnay falowlaa tusadiquuna ma rumaysaan rumaya inaanu idin soo celinayno ama rumaya abuurkaa rumaya oo haddaa afka xataa ka tidhaahdeen ilaah baana abuuray dee camalkii ku daro diinta u hoggaansama afara'aytum ka warrama maa tumnuuna waxaanaad tuuraysaan oo manida bini aadamku ka samaysma weeyaan a antum idinka miyaa takhluquunahu abuuraya am naxnu lkhaaliquuna misaga naga abuurayna bal anta yaa rabbana cali bn abi aalib markuu ku tukanayo wuxuu odhan jiray bal anta yaa rabbi istifhaamka markuu soo maro bal anta yaa rabbi naxnu anaga ayaa qadarnaa qadarnay baynakum dhexdiinana almowta geerina waa qadarnoo waa wada dhimanaysaan ambiyada laga soo bilaabo iyo kuwa idinku sharafta badan ilaa iyo cid waliba waa dhimanaysaa cid geeri ka baxaysana ma jirto wamaa naxnu anaguna ma nihin bimasbuuqina kuwa laga dheereeyo oo la cajis geliyo calaa an nubadila inaanu bedelno amhaalakum idinkoo kale kuwa idinkoo kale inaanu idinku soo bedelno oo wanunshiakum aanu idinka abuurno fii maa laa taclamuuna wax idaan garanayn oo macnaha kuwa si kale u abuuran idinka dhigno ama idin nasakno ama kuwa sifadiina le ama inaanu soo noolayno culimmadu meelo badan bay la kaceen wallaahi qad xaqiiqe caalimtum waa ogaateen annash'ata aluulaa abuurka hore waa aragteenoo waa ogaateen waa fahamsan tihiin falowlaa tadakaruuna maxaa ugu waana qaadan weydeen ku waana qaata taasu waa xaggii abuurkii xaggii wixii aynu ku noolaanaynay ama cabbaynay ama cunaynay lafteedana waa nalaka tusaalaynayaa oo waa afar masalo oo xaggii abuurka iyo xaggii beerihii iyo magaranaysaa wixii aynu aynu cunaynay oo midhihii inoo soo baxay dhulka inooga soo baxayay iyo wixii la mid ah iyo xaggii biyihii aynu cabbaynay iyo dabka kan isaguna dhibaatada badaneed waxguba haddana loo baahan yahay waa afar markaa waxyaabood bay ayna aayadihiinu tusaalaynayaan qaala tacaala afara'aytum ka warrama maa taxrusuuna waxaa aasaysaan ee beeraysaan xarsigu waa inaad dhulka qodoo faadhfaadho dabeedna iniyaha ku riddo iniyuhu sidan kuwa bariiska iyo hadhulkao kale ka baxaan ha noqoto ama ha noqoto nawaadka iyo timirta maarata lafteedii la aasaye waxaana xarsinaysaan oo aa dhulka ku aasaysaan ka warrama afara'aytum ka warrama maa taxrusuuna a antum idinka miyaa tasracuunahu ma idinkaa beeraya oo soo dhalinaya oo dhulka ka soo bixinaya am naxnu mise annaga azzaaricuuna kuwa beeray ee soo abuuray annaga annaga wey labada waa ima balaa anta yaa rabbi adiga weeyaan low nashaau haddii aanu dooni lahayn haddii aanu dooni lahayn la jacalnaaha waxaanu ka dhigi lahayn xudaaman dumaa baanu ka dhigi lahayn burbur marka geeduhu soo baxaan ama zarcu soo baxo ee qurux bato ee in la goosto oo la cuno laga faa'iidaysto loo baahdo markaasaan waxaan ka dhigi lahayn xudaaman wax dumaa ah oo gebigiisuba burburaho baabaanu ka dhigi lahayn fadaltum markaa waxaa ahaan lahaydeen tafakahuuna kuwa qoomamooda oo murugooda ama fadaltum waxaa ahaan lahaydeen tafakahuuna kuwa yaaba oo jacajuba isla markaana dee nadaamo iyo qoomamana ay ugu darsanto ayaa ahaan lahaydeen ama fadaltum waxaa ahaan lahaydeen tafakahuuna kuwa noocya noocyeeya hadalka oo hadalba hadal dhawra qofba hadal ku dhawaabo ama qaarba hadal yidhaahdaan qaar waxay odhanayaan innaa inagu la muqramuuna kuwa la qaameeyey baynu nahay oo waa qaamaysannahay bay qaar odhanayaan bal iska daaya qaal kale waxay odhanayaan naxnu inagu maxruumuuna kuwa la qadiyey oo nasiib daran oo aan maaragtay wax laga wixii laga manciyey khayrkii laga manciyey baynu nahay marka ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tusaalaynayaa dadka abuurkan ay dhulka ku abuurayaan marmar bay wixiiba iska ba'ayaanoo beertii way bacday unbaa la odhanaya beertii waa maxay way bacday macnaha beertii waxba kama soo bixin marmarna ilaahay waa soo saaraya tabaaraka wa tacaala waa inta badanoo waa lasoo waa lasoo barbaarinaya marka biyihii cirka maalinka maanta ah ka soo baxay ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala biyaha kusoo dhalinaya a antum idinka miyaa tasracuunahu beeraya am naxnu zaaricuuna mise annagaa beerayna oo soo barbaarinayna low nashaau haddaanu dooni lahayn la jacalnaaha waxaanu ka dhigi lahayn xudaaman dumaa baanu ka dhigi lahayn fadaltum markaa waxaa ahaan lahaydeen tafakahuuna markaa tafakuha in la yidhaahdo hadalladiibay tafakuhu waa inaad marba xabad qudaara soo qaadato oo marba mid cunto marba tafakuh la yidhaahdaa markaa inaad hadalkii ay noocya noocyaynayaan selafkii qaar baa ku fasiray oo qaarna odhanaya innaa la muqramuuna bal naxnu maxruumuuna qaar wax kale ku hadlayaan marmarna waxaa waleeya tafakuhu waa la yaaboo way tacajubayaan isla markaana way qoomamoonayaan adigu waa murugun murugun baa haleelayso fadaltum waxaa ahaan lahaydeen tafakahuuna kuwa murugooda oo nadaamooda waxyaabaha ay odhanayaan ee ka soo baxayana waxaa ka mid ah inaa anagu lamuqramuuna kuwo la qaameeyey baanu nahay oo dee waxaa naga galay qarash fara badan qarashkiibu xasusanaya qofkii beerta ka galay beerta markay baado waxba uga soo bixi waayeen intewa qarash uu geliyey matalan cagaf buu geliyey shaqaaluu geliyey abuur buu ku waxeeyey biyuhu ku soo daayey boqolaal kun buu xisaabiyey dabeedna wuxuu odhanayaa wixiiba waa ku daymaysnaayo muqram baanahay oo qaraama ay soo raacdayba muqramuuna kuwa qaamaysan baa nahay oo qarash baa naga raacay meesha oo waa khasaarowne ama waxay odhanayaa inaa anagu lamuqramuuna kuwo la halaagaya baanu nahay oo waa min alqaraami waa halaaga ina cadaabaha kaana qaraama oo inaa anagu lamuqramuuna kuwo la halaagaya oo la cadaabaya ayaynu nahayoo mar haddii beertii aan ku noolaanaynin ee midhihii ay naga ba'een oo baaba'een dee dhimasha ay nagu xigta inaa inagu lamuqramuuna kuwo la halaagaya ayaanu nahay bal iska daaya naxnu anagu maxruumuuna kuwo la qadiyey baan nahay oo nasiib daran maxduuduuna laa majduuduuna sida selafka qaar ka cabireen kuwo waxa weeyaan bilaa nasiiba oo aan nasiib lahayn oo nasiib daran ayaan nahay bay odhanayaan saasay odhan lahaayeen haddii biyaha beertaasu ay ba'do biyihii iyaduna beertuna ku baxaysay dadkuna ay cabayeen iyadana ka warrama afaraytum ka warrama almaa biih biyihii ka warrama iyadana alladii biyahaasoo tashrabuuna aa cabaysaan a antum idinka miyaa anzaltumuuhu soo dejiyey min almusni daruurta ma idinka ka soo dejiyey am naxnu misaga mise annaga ayaa almunziluuna kuwa soo dejiyeyah oo beertan tan kuyaa kuwa ku waraabsanayseen idinkiina a cabbayseen biyaha ma idinka cirka ka keenay low nashaau haddaanu dooni lahayn jacalnaahu isagana waxaanu ka dhigi lahayn biyaha ujaajan kuwa qadhaadh oo biyaha badda oo kale ah oo in la cabo waxna lagu beertaba aan saalix u ahayn saasaan ka dhigi lahay low nashaau haddaan doonno jacalnaahu waxaan ka dhigi lahayn ujaajan kuwa qadhaadh falowlaa tashkuruuna maa shukridaan maxaydaan u shukriyeyn shukriya oo shukri naqa marka rabbi tabaaraka watacaala biyihiina wuu tusayaa wuxuu leeyahay afara'aytum almaa aladii tashrabuun biyihii aa cabbayseen biyahaasu asalkoodii cirkay ka imanayaan a antum anzaltumuuhu min almusni ma idinkaa cirka ka soo dejiyey oo biyahan markaa dhulka xataa galay ee dhulka lagala soo baxay ee kaydka ah dee marka hore cirkubay ka yimaadeen cirkubay ka yimaadeen huwa aladii anzala min asamaai maaan lakum minhu sharaabun wa minhu shajarun fiihi tusimuun yumbitu lakum bihi zarca wazaytuuna wاnakhiila wa min kuli amaraat walacnaaba wa min kuli amaraat waa biyahaasoo xoolihii la daaqsanayo oo dhirtiina ay ka soo baxayaan oo maxaanku idhaahdaayey waxna lagu beeranayo lana cabayo maan lakum minhu sharaabun wa minhu shajarun ha dhirtiina isaga ay kusoo baxaysaa cabitaankiina isaga aya xaggiisa ka imanaysaa oo xoolihiina la daaqsanaya yumbitu lakum bihi zarca wazaytuuna wاnakiila wاlacnaaba wa min kuli amaraat ina fii dalika laaayata liqowmin yatafakaruun marka aayadaha waaweyn bay ka mid yihiin biyuhu laakiin waynu iska cabnaayo alxamdulilah ka ugu fiican waa ka alxamdulilah yidhahda laakiin aad iyo aad ma sii eegno waxa ay inoogu fadhiyaanba aad ma sii eegno marka aayadahan oo kale waxay ku xusuusinayaan warbel biyaha kan ya xataa markuu beerta qofku waraabinaya iyo wuxuu odhanayaa qurdubigu dawco ayaa jirta la akriyo oo mujarabu buu odhanayaa oo haddii qofku markuu doonayo inuu beerta beero ayuu odhanayaa yani ducada akriyaya buu ku leeyahay ilaahu noo soo saaro khayrkiisa na siiyo dararkiisa naga hayo ducuu qorayaa ma garanaysa afara'aytum ka warrama almaa biyihii ka warrama alladii biyahaasoo tashrabuuna aa cabaysaan a antum idinka miyaa anzaltumuuhu ka soo dejiyey min almusi daruurta samadaa laga soo dejiyey faaskanaahu fi lardi wa inaa calaa dahaabin bihi laqaadiruun am naxnu lmunziluuna low nashaau haddii aanu doonno jecalnaahu waxaanu ka dhigi lahayn ujaajan baanu ka dhigi lahayn kuwa qadhaadh falowlaa tashkuruuna maa shukridaan kan afraadna waxa weeyaan afara'aytum waxaa ka warrantaan isagana annaara dabka ka warrama allatii dabkaasoo tuuruuna aa shidanaysaan oo hursanaysaan waa madagtii weliba khaasatan a antum idinka miyaa ansha'tum abuuray oo soo saaray shajarataha geedkeeda am naxnu lmunshi'uuna misaga annagaa abuurnay naxnu annagu jacalnaaha waxaan ka dhignay jacalnaa waxaan ka dhignay haa dabkaa waxaanu ka dhignay naarta tadkiratan waano ayaanu ka dhignay xasuusasho oo waxaa lagu xasuusanayaa naarta aakhiro haddaynaan dabkan adduunyada arkaynin iyo siduu uxu gubo iyo siduu u xanuun badan yahay maba aynaan garaneen oo fahamneen naarta aakhiro aakhiro waa la iscadaabaya naar baa la isku shidayaa maynaan garaneen laakiin waxaa xasuusin inoogu filan dabkan had iyo jeer ina ag yaalla naxnu jacalnaaha waxaan ka dhignay tadkiratan xasuusin baan ka dhignay lagu xasuusto tudakirunaa binaari binaari jahannama walciyaadu billaah wa mataacan iyo raaxayn baanu ka dhignay mid ay ka faa'iidaystaan oo ku munaafacaadsadaan mataac baanu ka dhignay mataacdaas oo lilmuqwiina dabkii ma garanaysaa dibjira dib jirayey meelaha bannaanada maraya ee musaafiriinta u badnaa musaafiriinta ahaa dadkaasi waxay shitaan ayaanu ka dhignay afara'aytum annaara alatii tuuruun ha dabkan laftiisa waa la yaab dabku sooma adrag waa beli loo baahan yahay sooma waa waxaan wax gubaya oo hadduu guriga ku fakado waa gubayaa hadduu adiga ku taabto waa ku gubayaa alla wuxuu waa cadow waa cadow bay yidhaahdaan oo dowladuhu waxay u samaysteen difaaca dhan oo laha difaac almadani sida loogu samaysto cadowga dibadda milatarigaa ayaa yani loogu sameeyaa dabkana waxaa loogu sameeyaa debdebis wax la yidhaahdo magaalooyinka markay weynaadeen oo korontadii dabkii ku badan yahay ciidamo dhan ciidamadii maalinta loo laisku qaxiyey madiinaba debdebiskaas bay ahaayeen marka waa cadow khatara haddana waa cadow aanad ka maarmayn oo guri walba yaalla oo kula derisa oo aada sidato marka muxuu ka yahay dhinana waa tadkiro naartii aakhiro ayaa lagu xasuusanayaa waayo sida axaadiista ku soo aroortay naartan adduunyada taalla waxay ka dhigan tahay aakhiro oo toddobaatan meelood loo qaybiyey toddobaatan jus loo qaybiyey jus ka mida wey oo weliba badaha lasoo dhumbiyey oo lasoo qaboojiyey haddana weli waa taasoo wixii ay maalinkaa maanta ay aragto khalaas weeyaan marka dabkaasu inaad iska aragto una tia dab ii keen ama dab waa dabka waa kaas marka dabku waana waxyaabaha had iyo jeer dadkuna wadaagaan oo xadiis baa dee kusoo arooray saxiixa inuu nebigu yihi alayh isalaatu wasalaam annaasu shurakaau fi alaain soo ma oo alkala cuntadaa xoolu wada daaqayaan iyo dabkan la kala qaadanayo dabka yaan la isu diidin iyo biyaha saddexdu aayadda way sheegaysaa oo waa taa maalinkaa maanta cuntadii dee zarcaasi waxaasaa ka mid a kanna waa biyihii kuwanna waa baabkii xadiisna wuxuu kuso arooray inaan la diidin oo ma garanaysa hanti wadaaggii baaba deliishaday beriga hanti wadaagga waxyaabaha hanti wadaaggu ay deliishanayaan waxaa ka mid a markii kuwii hawliya hanti wadaagga lahaa dadku waa nebigaa sheegay hanti wadaagga oo waa keli dadku way wadaagaan cuntada iyo biyaha iyo maxaa leeyahay dabka iyo daaqa iyo biyaha iyo waa wadaagaan dee nebigu in wax la kale leeyahayna waa sheegay maxaa kaa qolo soo qaadanaysa marka hawliyahanti wadaagga waxyaaba ay soo qaadan jireen bay ka mid ahay marka dabkaas baa ilaahay tabaaraka wa tacaala inoo jahaynayaa wuxuu leeyahay dabkani waa aayad weyn oo ah wax ku qaadataan naarta muxriqada ah ee waxgubaysa haddana waagii hore intii aan la baran magaranaysaa kabriidkani dee waxaana ma jirin geed baa laga dhalin jiray geed ayaa laga dhalin jiray laba geed baa lasoo qaadayaadoo laba qori baa laga kala qodayaa la qorayaa dabadeedna saasuma la isugu xogayaa marka saa la isugu xogo waxaa ka soo boodaya dab baa ka soo boodaya dabkii baa xashisha aad usoo dhigta adinku hadda garan maysaan kabriid baa kabriid iyo koronto iyo laakiin waa la garanaya dee mari dhowda annagu waa garanayna iyadoo malagta la shito marka reeruhu ay degaan oo reerka reerigi miyi iska dego haddii taraqa iyo kabriidka hore loo waayo dee labada geedun baa lasoo jarayay deedna dhuumay geed la haddii aada looga halkan looga wada jirin carabtuna way iyana way geeda sheegan bay leedahay oo weliba innaga laba geed quraaba laisku xooqi jiray iyagu laba geedoo kala duwan bay sheegayaan in la isku xogo almuhim adagtaas weeyaanoo waa la qaadan jiray ninkii tegayaana waa qaadan jire kii kalena dhirta ay ka baxdo unbuu hadduu musaafir yaha meel marayana oo u baahdo hadduu dab shido oo rabo inuu maaragtay uu cid soo hago ama hanuuniyo ama uu rabo inuu wax karsado ama uu bahalaha iyo dugaaga iskaga eriyo ama uu rabo ma garanaysaa inuu weheshado ama uu rabo inuu isku diriyo dhaxanta iskaga eriyo manaafic fara badan bay leedahay marka markaa waa mataaca waa meesha markaa ilaahay leeyahay afara'aytum ka warrama annaara dabka ka warrama allatii dabkaasoo tuuruna a hursanaysaan oo shidanaysaan oo madagtii kala soo baxaysaan a antum idinka miyaa anshatum abuuray shajarataha geedkeedaanba idinka abuuray oo dabkii dhex geliyey subxaan allah geedkii cagaarnaa ee biyuhu ku dhex jireen ee qoyanaa ayaa haddii la isku xogo u dabkii ka soo boodayaa ka qalalan ka soo boodi maayo laakiin dabku meelo badan buu ku jiraa xadiidkiibuu ku jiraa oo dhirtiibuu ku jiraa oo dhagaxiibuu ku jiraa oo geedkiibuu ku jiraa oo dab wuxuu ku jiraa daruurtii ya haada saxaab fiihi maaun fiihi naar wankii shaacirku lahaa xataa daruurtaasu markay maaragtay biyaha isku dhacdhacaan waa kan maxaanku idhahdaaye danabka soo daynaysa oo danabkii biyo kulul kulul kulul oo wax walba gubaya ay ka soo dhacayso marka waa dab la yaab le weeyaan afaraytum nnaara ka warrama dabka allatii dabkaasoo tuuruuna aa shidaysaan a antum idinka miyaa anshatum abuuray shajarataha geedkeeda am naxnu lmunshiuuna mise annaka abuurnay naxnu annaga yaa jacalnaaha ka dhignay tadkiratan mid lagu xasuusto binaari dunya tudakiruka binaari dunya binaari alaakhira cafwan tudakiruka binaari jahannama walciyaadu billah naartii jahanamay ku xasuusinaysa wa mataacan manfac iyo raaxo ayaan uga dhignay lilmuqwiina aqwat aqwa fa huwa muqwin waa meesha cidlada ah horta aqwa waa cidloooda ayaa la yidhaahdaa yaa daara mayata bilcalyaai fi sanadi sooma aqwat aqwat buu yidhi ay khalat min ahliha marka dadka musaafiriinta ah ee dadkoodii ka tegay waa lagu fasiray lilmuqwina ee lilmusaafiriina dadka meesha cidlada ah joogana ee iska dib jirayna waa lagu fasiray dadka oo dhan bana waa lagu fasiray oo dadka oo dhan ba ama xaadir ha ahaado ama maaragtay musaafir ha ahaado ama qani ha ahaado ama faqiir ha ahaadee dadkii oo dhan bay faa'iido u tahay weeyaan kan lafdiga asalku wuxuu ahaa khuluwiga iyo madhnaanta ayaa la ehdaa naxnu jacalnaaha annagaa ka dhignay tadkiratan mid lagu xasuusto ayaanu ka dhignay naarta aakhiro lagu xasuusto wa mataacan baanu ka dhignay mid raaxo ah oo laga faa'iidaysto lilmuqwina dadku ay ka faa'iidaystaan musaafiriinta iyo kuwa degan iyo kuwa dib jiray iyo wuxuuba ay ka faa'iidaystaan fasabbix sidaa hadday tahay arrintu ilaahay baa aayadaha waaweyn lehe fasabbix ku tasbiixso bismi rabbika rabbigaa magaciisa ku tasbiixso macnaha sabbix illaaha daakiran biismihi bismi rabbi waxaad tasbiixsataa adigoo magaca rabbi ku dhawaaqayo oo tasbiixdaadu ay tahay muqtarinun bismi rabbi oo waxaad tidhaahdaa subxaana rabbiya alcadiim dhe subxaana rabbiya alcadiim magaca rabbi adoo sheegayo rabbi ku dhawaaqayaa rabbigii weynaa weliba weynaanta ku sifaysnaa tasbiixso fasabbix rabbiga xumaan ka huf oo ka dheeray oo wuu ka dheeryahay oo u ictiqaadi daakiran adiga oo sheegaya bismi rabbika rabbigaa magaciisana ku dhawaaqaya oo subxaana rabbiya alcadiim odhanaya nebiga calayh salatu slam markay soo degtay waxa uu yidhi ijcaluuha fii rukuucikum rukuucda dhiga oo subxaana rabbiya alcadiim dhaha subxaana fasabi maxaa sabix isma rabbika laclaa markay soo degteena ijcaluuha fii sujuudikum buu yidhi wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wsala allahu wslam wbaaraka calaa nabiyina muxamed